dhaqanku waa hubantidin adiguna habla maanta waad ugu horaysaay walbowlaha wadnaha iyo bogaatee qawrudaay harkayga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogowkaamaanitaysan ogow isku iili waayay ogow gul mahaybsadaay ogowkaamaanitaysan ogow isku iili waayay ogow gul mahaybsadaay ugugooyaay gablada ugooyo gamugasogooyaay gablada
mar kale kulanti wanaagsan caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa nin geese riyaad wejiga ku soo xirtay oo weliba loo ogolaaday inuu sidaana ku qaato ruksada lagu wado gawaarida talow maxaa u suuro geliyey in loo fuliyo arrintaasi waa su-aal meesha taalla ka hor dhow ayaad ka bogan doontaan waxaan sidoo kale idin hayaa sheekada abaalmarin jacayl oo caawana uu qoystana leeyahay dhool adeero waxaan filayaa inaan ahay oday soomaaliyeed kii ugu horreeyey ee wiil uu dhalo gabar ugu taga isagoo fariin caashaqo wada sidaa darteed maalmahan wiilkayga raage waxaan ka dareemay jacayl curdin ah oo uu adiga kuu qaaday xitaa cuntadii wuu ka go'ay adeer dhinaca kalena fannaankeena axmed zaka ayaa caawana cawayskan washington ku macasalaamaynaya qadarin baad mudanto ohoho qiimadigu leedahay ehehe hayeeshe hayeeshe hayeeshee dhibkaa qarsaday waa caaweeye cawayska washington nin degan dalkan maraykanka ayaa inta wejiga soo surtay geesa riyaad waxa uu tegay xafiisyada laga bixiyo ruksada lagu wado gaadiidka isagoo raba inuu sidaana ku qaato warqaddii ruksada ee uu gaadiidka ku wadi lahaa hase ahaatee dood dheer kadib waxaa ninkaasi u suuro gashay in uu sawirkii galo isaga oo geesaha riyaadna ay wejiga ugu rakiban yihiin sidaana uu ku qaato warqaddii ruksada ee gaadiidka uu ku wadayay iyadoo aanu ognahay in mararka qaar meelaha qaar xitaa haddii ilkahaaga ay muuqdaan aan lagu ogolaan karin sawirrada noocaasa ismaaciil xuseen farjar ayaa sheekadaasi nala wadaagaya ismaaciil cashay horta sida caadigaaba dee dalkan maraykanka iyo meelo badan oo caalamka ah waxaa la qaataa ogolaansho lagu kaxeeyo gaadiidka marka shuruudo kala duwan bay leeyihin ha tusaale ahaan maraykanka oo kale waxyaabo badan oo wejigaaga qarinaya lama ogola ama saameyn ku yeelanaya wejigaaga astaamo saameyn ku yeelanayo ka baxsan dee wixii ku qorqoran ama ku xariiqan ama nabarada kugu yaala calaashaan waxaa la rabaa in lagu garto maalintii lagu arko markii lagu garto ina inay hay-adaha ammaanka u sahasho ama qofku inuu sarkaalku aqoonsan karo marka waxaa jirta nin ku nool haddaba gobolka maine ee dalkan maraykanka ayaa wuxuu tegey meeshii laga qaadanayay ogolaanshaha gaadiidka in lagu wado gaar ahaan driver licenka markuu goobtii tegey sawir buu galay inantii counterka ama qofkii dee markaa sawir ka qaaday ayaa la yaabay ninku geesuu leeyahay waa gartay wuu yaabay markaa wuxuu yidhi maad iska- waxaana geesahanim kuwa kaa soo baxay mise kuwo kale may waa kuwa aan meesha sudhay buu yidhi hay iska qaad fadlan dee sawirka ileen driver lesson baad soo doonatee ha si lagugu sawiro iska qaad may iskama qaadayo buu yidhi wuu diiday hay muran iyo adigu xoogaaba ka yar dhex dhacay isfaham waa aakhirkii waxa ay isla garteen in sawirka laga qaado dabeedna la hadhow go-aan laga gaadho aduu arrintii way socotay maamulkii sare ee ee ku shaqada lahaa inay arrinta go-aan ka gaadhaan baa arrintii u tagtay waxa la yidhi dee nin geesa meesha soo sudhay lama aqbali karee waa loo diiday waxa la yidhi adeer laguma siinayo ilaan waxaanina waa kaar aqoonsi oo biri la raba in la garto ninkani absolutely hay deedna waa loo diiday waxa la yidhi adeer qaar kale haddayda wax kale hadday soo suranayee Ha.
adeer kuma siinayno geeso hadday kaasoo bixi lahaayeen waa ku siin lahayn oo de- taasi dee waa lagaama goyn kareen hay laakiin geese aad wejiga geese riyaad aad wejiga soo suratoo dhaadheer lama qaadan karo lama qaadan karo waa gartay ninkii wuu xanaaqayba koox sharci yaqaaniyo waxbuu tegey adigu waxaa la yidhi wuxuu dacwooday xogayii gobolka arrintii dacwad fadhi baaba laga yeeshay oo sharci yaqaano iyo xogayii gobolka iyo waxa laga doodayna waxa weeye ninkan geesihiisa meesha ma suran karaa mise ma suran karo hay aakhirkii xogayii gobolka ayaa laftigiisu ninkii ku yidhi dee arrintan arrin soconaysa ma aha adigu markaa waxa la weydiiyey sababaha uu samaynayo oo uu ugu dhegan yahay geesahan oo uu sidan ugu dhegan oo yahay intaana howlna laga maraayo weliba oo intaasoo howla laga maray haye oo welibana bila qaadatay in dee intaasoo wakti iyo iyo iyo iyo dadaal iyo juhdi ku baxay haye aakhirkii baa waxa la weydiiyey een, xogihii gobolkaa u yeedho ku yidhi waxa aad waxaan u samaynaysaa maxay tahay ninkii wuxuu yidhi anu geesahanba waxaan u samaynayaa waa arrin diimeed waa gartay waa arrin diimeed haye cibaadadu u haysta iyo inay wax u furfurayaan iyo adigu de waa arrin cibaado la xidhiidha waa gartay marka mar walba ma sitaa geesahaasi wuxuu yidhi laba jeer keliya bay iga maqan yihiinba haye oon bilaa geesa ahay haye inta kale hadday aragtaan geesaan wataa waa gartay labada jeer waxa weye anoo hurda haye iyo anoo baadka ku jira ama qubaysanaya labadaa jeer keliyaan bilaa geesa ahay inta kale buu yidhi noloshayda geesaha kama maarmo marka ma laga hadlay haddii ninkani isagoo bilaa geesahaasa jidka lagu qabto oo la yidhaahdo bal soo saara warqadii aqoonsiga ee aad gaarigan ku kaxaynaysay geesihii laga waayo sida ninkaan lagu garan karo Dee Ma arrin- lais- ma lays horkeena arrintaa dee waxa caqabad iyana kusii noqotay way taydii ka hadlayeen qolada ay inta badan dee shuruucdanba loo sameeyey laakiin waxa waxa caqabad ku noqotay arrintaas shuruuc tilmaamaysa in la tixgeliyo doonista dhinaca diinta oo tusaalehaan isaga qudhiisa wuxuu tusaalayaal usoo qaaday dadka een, cimaamadan madaxa oo kale cibaadada u haysta ee aan weligood cimaamada ka qaadin marka ay tagaan me- laamaha socdaalka oo kale ama ay waraaqa ogolaanshaha qaadanayaan Ah, haddaad tiraa arrin diimeed baan u haystaa lagaama qaaday laguma khasbana in lagaa qaado marka taasoo kale tusaale usoo qaatay wixii dadkaa mar haddii loo ogolaaday in aanay madaxooda ka qaadin ani maxaa laygu diidaya markaasina waa waa geesahan riyuhu ciyaar ciyaar casha oo isagu uma sito wuxuu haystaa inay tahay arrin diimeed marka ismaaciil ow dalkan maraykanka waxaan ka suuro geli karinba male doodaadan waana taqaanaa jidkaad u maraysa aad baa maasan tahay intiina la socotaa barnaamijkan caweyska washington toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaana hadda in idinku maqashiinayay sheekada abaalmarin jacayl oo uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyo wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste sheekada caawa weji cusub ayay yeelatay oo dhool ayaa maraysaa ka mayro wixii kusoo maray xasan kaafi qoyste waa kan dhowl muddo toddobaad ah markay ka shaqaynaysay maqaaxidii oo shaahi sida loo kariyo iyo habka loo shubaba baratay ayaa waxaa dhacday in maalin iyadoo kirli shaah dabka ka dejisay islamarkaana ku shubaysa tarmuusyo miiskar u dul saaran oo jelmad caanogeel ku jiraanna agteeda taallo waxaa maqaaxidii ay ka shaqaynaysay soo fariistay wiil dhallinyaro ah iyo aabbihiis oo wada socda wiilka waxaa la yidhaahdaa raage aabbihiina xayd waxayna ka dalbadeen dhool laba koob oo shaaha raage markuu dhowr goor shaahii ka baday ayuu il farxadeed ku jalleecay dhool oo weliba si gaar ah wuxuu isha ula raacay sanqaroorkeeda dheer iyo dhabanadeeda qorqoran ee dhalaalaya isagoo sidii u eegaya wuu shaahii lugihiisa ku daatay ma dareemin kulaylkii ilaa surwaalkiisu qoyey waa yiraa isu tabiyey maskaxdiisa waxay ku maqnayd inanta quruxda badan ee bakeeriyada miiska u dul saaran shaaha ku shubaysa way cajabisay sidii fallaar mariid ah ayay wadnihiisa uga dhex baxday goordan buu hoos eegay mise wuxuu arkay surwaalkiisii oo shaahii qooyey jalleecadaas kadib wuu iskaga tegay raage maqaaxidii isagoo fakeraya hase yeeshee aabbihiis baa dareemay isbeddelka ku yimid wiilkiisa markii in yar la socday wuxuu ku yidhi aabbe mashaahii ayaad ku xanuunsatay maxaad la fakeraysaa bal hore u soo soco intuu ka tallaabo dheereeyey bacdama aan looga horreyn raage maqaaxidii ay dhowl shaaha ku karinaysay wuxuu ugu jawaabay aabbihii isagoo istiilaya oo tallaabadii uu awal habsamida u qaadi jiray dhutus ka muuqdo aabba shaahii aynu cabnay ayay sakortu ku badnayd sidaa darteed waan ku yara dawaqay raage iyo aabbihii xayd waxay lix bilood ka hor ka yimaadeen dalka sacuudiga oo uu xayd muddo toban sano ah ka shaqaynayay shirkad weyn oo ku taalay magaalada jidda degmada holwadaag bay guri nusboos ah ka degan yihiin saddex qol oo hal dhinac safan oo musqul jikada ku dheggan oo daarad weyni dhexdooda ku fidsan tahay guriga qolkiisa geeska bannaanka soo xiga odaygaa sariir yaray u taal midka ku sii xigana raagaa deggan qolka ugu geeseeya ee suuliga ku dhowna gabadha adeegtada u ah baa seexata raagi hooyadii intii ay sacuudiga joogeen bay xijaabatay raaga waxay walaalo ahaayeen ismihaan wuxuuna ka weynaa ugu yaraan shan sano hase yeeshee iyada waxaa korsatay ayeedeed yusuf oo hargeysa deganayd raage markii uu arkay inuu aabbihii fahmay isbeddelka aan ugu horrayn shaahii uu ku sheegay in sakortu ku badnayd raage wuxuu hoosta ka xariiqay siduu inanta ula kulmi lahaa kadibna dhowr galbood oo dambe ayuu shaah ka cabbay maqaaxidii dhool isagoo aan odaygu la socon hase yeeshee marnaba afkiisa lagama maqal raage wax jacayl ka turjumaya muuqaalkii gabadha xusuus aan go-ayn buu ku reebay maankiisa isaga qudhiisa ma ogeyn waxa haleelay keliya wuxuu garanayay in la haleelay habeenkii dambe ayuu marlabaad aabbihii arkay isagoo sidii oo kale u fakeraya intuu halkii uu fadhiyey soo kadaloobsaday buu ku yidhi warraage maxaa kugu dhacay aad sidii qof wax ka maqan yihiin dhabannada la haysataa wuxuu ugu jawaabay maqaaxidii sheeha sakorta ku badin jirtay baan soo maray galabta waxaan ka soo cabay koob sheeha waa amakaag iyo yaabe xayd wuxuu garan la'yahay inanka meesha laga raacay xaqiiqduse waxay tahay waxaa ku beermay boggiisa iniin caashaq kor waayeel waa wada indho hadduusan ahaynna waa wada caqli goor aanu raaga dawo lahayn ayuu duqu arrinta fahmay odaygii isagoo ka xun dhibaatada wiilkiisa la soo deristay wuxuu ku yidhi isagoo gacanta lulaya mar dambe gabadhaas sheeha ka cabbin ee iska dhaaf ma meherad kale ayaad garan weyday buu ku canaantay midda kale waxaan isakor ka badane wax ii sheeg ma si kaley wax u jiraan arrinta oo dhan baa si kale ula muuqatay raaga markii su-aashaas la weydiiyey ayuu isku dayey in wixii uurkiisa ku jiray bannaanka uu soo dhigo markaas buu intuu hadalkii qaata yidhi aabba ilaa maalintii aynu sheehaas cabnay waxaan isku arkay calaamado aan isku aqoon oo jirkayga la ciifiyey waana kuwan iyaga oo tifaftiran ee aabba bal wax ku sheeg anigu garan waayaye raage isagoo dhabanka labada gacmood ku haya ayuu hadalkii ku bilaabay welwel iyo daal joogto ah oo ay weheliso wadna garaac muuqaalka gabadhii sheeha karinaysay oo i hor joogta mar walbana qalbigayga ku soo noqnoqonaysa balse naftayda oo keliyay ay aragto hurdo la-aan habeen iyo maalinba igu sii kordhaysa jeclaanshaha kelinimada iyo ka fogaanshaha dadka kale kicitaanka wadnahayga marka aan ka agdhowaado halka ay ku nooshahay qofta niyaddayda ku jirta raaga isagoo sii wata hadalkiisii wuxuu ku daray boholyow iyo kalgacal igu sii baahaya xilliyada habeenkii ah haddaanan dawo u helinna hoog iyo hagardaamo imutaysiinaya odaygii oo yaaban baa labadiisii gacmood madaxa saaray wuxuuna yidhi waxa aad ka sheekaynaysid waa astaamo jacayl ee ma aha wax shuqul ku leh sheehan aad sheegayso marka bal inakeen intuu gacanta qabtay ayuu yidhi waxaynu u tegaynaa inantii maqaaxida sheeha ku karinaysay si aynu ugu bandhigno jacaylkan ku haleelay intaanu kugu sii badane raage wuxuu u farxay si aanu weligii u farxin hammigii sii jacayl ee uu muddoba qarsanayay baa loo soo dhoweeyey raage si shuruud la-aan ah ayuu ugu warceliyey aabbihii waan ku raacayaa ee inakeen labadoodii oo isdaba socda baa meheradii dhool aaday intii ay dhexda sii socdeen ayuu odaygii oo aada moodid inuu ugu caqli fiican yahay odayaasha soomaaliyeed dhanka jacaylka u sheegay wiilkiisii in jacaylku weligiiba jiray sidaas darteed aanu la yaabin wuxuuna ku yidhi war miyaadan maqal in cilmi boodhari jacayl dartii uu qabri u galay isagoo hadalkii dhiirigelinta u muuqday u sii wada buu u raaciyey aniguba beri aan yaraa ayaan gabar jeclaaday anigoo degmada arabsiya jooga kumase guulaysan nasiib darro iga dhaaftaydoo maanta aabba adigay ku haysataaye mid aan yarayne waxaan kuu sheegayaa anigaa lacag iyo wax kasta oo aad ku guursato kuu haya ee adigu taladayda raac hana hadlin anigaa gaar ugu warramaya inantee sababtoo ah waxaan ka baqayaa inay adiga ku diiddo haddaad keligaa u tagtid sidii baa lagu tegay maqaaxidii dhool joogtay waxay ahayd goor galab ah oo cadceeddu godkii qarin lahaa ay ku sii hoobanayso waxaana laga dalbaday laba koob oo sheeha dhool baa intay laba bakeeri biyo raacisay sheehii ugu shubtay oo hor dhigtay shaqadeediina iska sii wadatay xayd baa koobkiisii ka hor dhammaystay wiilkiisii intuu istaagay buu dhool si gaara ula faqay masaafo in yar u jirtay meheraddeedii weliba dhinaca madxafka qaranka hortiisa intuu inankiisiina halkii isagoo fadhiya kaga tegey wuxuuna si waayeelnimo ah ugu bandhigay jacaylka cusub ee inankiisa u qaaday iyada intay labadooda wada hadlayeen raagi isagu wuxuu ka fakerayey talow ma diidi doontaa mise way ku aqbali warankaas jacayl ayaa wadnaha kaga taagnaa wuxuuse yadidiilo weyn ka qabay in la soo dhoweyn doono xayd wuxuu ka warwareegaba ereyga jacayl ugu dambayntii wuxuu ku yidhi dhool adeeroo waxaan filayaa inaan ahay oday soomaaliyeed kii ugu horreeyey ee wiil uu dhalo gabar ugu taga isagoo farriin caashaq u wada sidaa darteed maalmahan wiilkayga raagi waxaan ka dareemay jacayl curdin ah oo uu adiga kuu qaaday xitaa cuntadii wuu ka go-ay adeer intuu inantii eegi kari waayey boholyow dartii marka waxaan u malaynayaa sheehii macaanaa in laga raacaye sidee wax ula qaban kartaa wiilkan dhibaataysan isagoo hadalkii sii wata wuxuu ku daray weliba haddii aad guur ku heshiisaan wixii odayeyn iyo qarash ah ee ku baxaya arooskiina anigaa idinka bixinaya ee sidaa ula socda waxaanse kaa codsanayaa dhool inaad wiilka wax la qabatid caafimaadkiisana khatar buu ku jiraaye filan waa jacayl baa ku dhacay yartii haddiise ay dhuuxday dhegaysatayna fariintii xayd usoo bandhigay waxay ku tidhi iyadoo indhaha hoos u rogaysa wejigiisana ka dadbaysa adeer codsigii aada ii soo jeedisay waan kaa aqbalay welibana waxaan jeclaan lahaa in wiilka i jecel ee aad ii sheegtay in isaga uu ii yimaado annagaa wada hadlayne waad mahadsan tahay intay tidhi bay iska dhaqaaqday iyadoo isla hadlaysa ereyadii ay hoos iskula hadlaysay dhool waxaa ka mid ahaa muxuu yidhi inankaygaa ku jecel waa yaab oo inanku miyaanu af lahayn muxuu isagu iigu iman waayey odaygu indha adaga bal waan la eegi hadduu wax tarayo jacaylka uu sheegay
dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku maqashiinayaa qaybtii u dambeysay ee waraysigii aad dhawaanahanba toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqlayseen barnaamijkana caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka axmed zaki oo caawana inoogu bilaabaya qadarin baad mudanto ohoho qiimadigu leedahe ehehe hayeeshe hayeeshe hayeeshee dhibkaa qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii qaraxdayo ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahaa macaan waan
qiranayana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan qiran lahaa ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan qiran laha haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan qiran laha anigu waan qiran lahay
qaalanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan tirana qaalanjooy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dambiga waan tirana haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa maxa waan tirana anigu waan tiranayaa maxa waan tiranayaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa waaw inaad dembigii qirataa kaa saartay haddaad waa indhahaaga iyo adaa saa mooday hadday haddaad meelaha ka bixi lahayd weligaa taladu way kaa murugsanaanheed laakiin ilaahay baa maya kuwaafajiyey.
maya weligaa weligaa yalla haddii lagu qabto addu- waa waa waa waa maslaxaad baa la bilaabaa waa inaad isdhiibtaa waa iga talo shacabkana waan u sheegaya ha weligiin yaalin rag oo haddaad khaldamtaan ha is oranina ee qoorta taaga laakiin waa inaad xoogaa rag iyo dumarba dee yacni qofku hadduu khalda laakiin dumarka hortee lama soo marsiin karo ninka imka haddii imka gabadha khaldanto weligeed soo marsiin maysid noot hadda taasoo ex ma noqonayso Eh, laakiin laakiin waxaan u- ugu exanaya ragga eh, dumarka ugu exanaya waxa weeyaan had iyo jeer waxaa laga yaabaa mushkiladda caynkaas oo kale ah inay inay inay raggu ku badan yihiin inay khaainimada raggu ay ku badan yihiin baa laga yaabaa oo Musu dhinacu dhibsanaan.
dhinaca dumarka ay ku yar tahay maybe ma gab imika wiil iyo gabadh hadday wada socdaan waxaad arkaysaa had iyo jeer qofka khiyaamada bilaaba ama meelaha silimaan kale war- ya waxaa laga yaaba inuu ninka yahay aniga lagama jeedin Eh, dee horta dumar dumar waa dumar ma colaadsan karna moog ay marka mar haddaan meel fog la gaarayn hala isdhiibo halis ma haddii lagu qabto weya haddii lagu qabto had walba maaha haddaan lagu Haddii qabanna lagu qabto- haddaan lagu qabanna iska soco maya haddaan lagu qabana kale waa jeclaan daacadnimada jeclaan qofku qofku jecel adu go-do laakiin haddii ay dhacdaan ka wadaa hadda qofku khaldamo lagu qabto waa garta waa garta waxaad markaa iga warantaa waa iska soo gabagabaynayna axmed zakiyo waxaan rabaa laba Waa hees yahay.
ood is leedahay waa heesaha een, saamaynta le ee aad qaaddo waay een, waay dadka heesahaaga dhegaysta fankaaga jecel ay si weyn u xiiseeyeen kolley baad ka warqabtaa heesahaaga mid walba heerkay waa marayso waa run absolute marka absolute laba ka mid aan rabaa inaad mid iyo mid noogu dhufato waa yahay waxaan idinku dhafanaya heesta laylaha masayr heestan laylaha masayr waxaa sameeyey abwaan laylaha abshir oo reer denmarig ah Een, abwaan abshir markaa wax dhacayn buu ka sheekeynaya waa qof xaaskii uu qabay nin fahmi la Bal adigu adigu bal ay- mushkiladaa eeg aasaay dhinaca wax allaaliya waxay u jeedi iyo wax allaaliya waxay ka jeedi iyo waxay rabto iyo waxay adigu qasaad bal dhinaca magac u bix balado qofka dhinacnaba u saari kari weyday waaba dhibaato haye marka wuxuu yidhi horta aan u macneeya kelmad kelmada aan ugu macneeya mashqaca een, koonfur ee, de- soomaalida een, ah, masalan qolan eh, waxaan anigu ha- dhinac mashqaca koonfur waxaa looga yaqaanaa een, eh, maxaa la yidhaha kasba baa la yidhi marka raashinka oo beri eh, haruurka uu ku jiro een, jawaanka oo kale baa la yidhi dhina- dhinaca laga geliyo lagu eego qualitygiisa maarag kasbana waa la yidhahdaa birta yare la geliyee la fiirinaya raashinka nacam nacam mashqacna waa la yidhahdaa haye marka wuxuu yihi sidii masqac iyo hanuun miyaan korka kaa mudmuday sidii madaniyo dabkii madanaha waxaa la yidhahdaa bahal bir lagu calaamadiyo baa la yidhaha xoolaha moogta marka markay arkaan way yaacaan haye sidii madaniyo dabkii mamuuqaygaa ku dhibay nacaan waad iga heshay ma midigtaa ku darnay midigtaa ku darnay da waad garanaysaa waa lacag dee haye
Een, ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqanta jacaylkaygaa ku miray haddaba waxaan wax ka weyn o jacaylku markuu bato bato batona colaad buu isku bedelaa soo ma ogid nacayb buu noqdaa oo qofkan fahmi maysid markuu jacaylku ka bato waayo haye uu isla hadlaya qofkii mar wuxuu leeyahay qofkan iyo ninkan jacaylkiisaa ku dhibay wejiga maanta u bedel maanta waxba gebigiisaba ha kaa tago haddana dhinaca marka ma fahmi karta hadduu qofku jacaylka ku bato ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqantao jacaylkaygaa ku miran ma waxaad u qaadan laadahay ninkan ku qaba ee cajiibka ee fiican ee wanaagsan ee ku fiican baad u qaadan kari laada miyaa talo ma muraayadii baa jirto marta aad xidhantiiyo muuqaagumaan arkaaba odhanaya muraayadda wax muraayadan qalbiga meelay kaga jirta cashay ma aqaane waxaa lagu odhanaya qofka muraayadaa jabtay waa qalbigaa jabay mo qalbigu waa muraayad bay jabaa soomaalidu aad iyo aad aad iyo aad marka mm, talo miyaad garanaysaa cashay meelay ku jirto muraayadaas wasla baarbaaraynaa
marka aan idin aan aan kugu luqeeyo waxay uu ka bilaabaya sidii sidii mashqaciyo hadhuudh miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay nacan waad iga heshee
ma midigtaa ku daray ma muraaqa kugu dhacdo malahawaad maqan taho jacaylkaygaa ku miray inaasuwa maraane muraayadiba jabto marta waad xidhan tahiya muuqaagu baan arke
sidii sidii mashqaciyo xaruun miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay maxaan waad iga hesheen ma midigtaa ku daray ma muraaqa kugu dhacdo malaha waad maqan taho jacaylkayga ku miray ma muraaqa kugu dhacdo malaha waad maqan taho jacaylkayga ku miray inaasuwa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhanta iyo muuqaagu baan arkaa inaasuwa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhanta iyo muuqaagu baan arkaa
barnaamijka caweyska washingtone caawana waxaan kusoo gabagabaynayaa heesta halku dhageedu yahay ciriiriga iga yare ee uu ku luuqeeyo fanaanka axmed zaki intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo cariga aad jeceshay hoy hoy cirkiyo samaada qabo cidhiirigayga yaare cidhiirigayga yaare cidhiirigayga yare cidhiirigayga yaare
cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo cidhiirigayga yaare cidhiirigayga yaare cidhiirigayga yaare cidhiirigayga yaare inaanina ku cadaabiyo cilyo kuquur kuquuro uma inaanina ku cadaabiyo cilyo kuquur kuquuro uma cakuye cakuye cakuye dhaqankeena iyo cakuye cakuye cakuye dhaqankeena iyo cidigaa ii diidayo dhowlaysiyo kula mara carigtiintan jire anoo garaacad goosanka haddana cad kula mara anoo garaacad goosanka garaocod kula mara adiga cagahayga caqligu kugu daalaco abaalkayga cunte abal abal abal abal abaalkayga cunte aniga cagahayga caqligu kugu daalaco abaalkayga cunte abal abal abal abal abaalkayga jeceliyo hoy hoy cerkiyo samada qabo hoy hoy erigayga yaare erigayga yaare carriga aad jeceshaliyo hoy hoy cerkiyo samada qabo